maxamuud mascade ayaa isagana dadka si toosa ugu jira mascade bal noo sheeg halkeebaad joogtaa
falastiin aad baad umahadsan tahay hadda waxaan ku suganahay magaalada st cloud ee gobolka minnesota xarun ay ku kulansan yihiin taageerayaal badan oo soomaali iyo caddaan isugu jira halkanna waxaa lagu sugayaa natiijada doorashada guud iyo doorashada hoose ee magaaladan st cloud iyadoo halkan ay ka jiraan kuraas dad soomaaliya ay ku tartamayaan kuraastaasi oo qaarkood ay yihiin kuwa magaalada ah iyo kuwa gobolka marka maxay yihiin kuraasta ay soomaalidu hadda ku tartamayaan
soomaalida halkan waxa ay ku tartamayaan saddex kursi wiil iyo gabar soomaalihii waxay ku tartamayaan golaha deegaanka ee magaalada st cloud lix qofood ayaa ku tartamaysa saddex kursi saddexdaasi kursi ayaana lixdaasi saddex ka mid ay kusoo bixi doontaa dadkaa marka tartamaya wiil iyo gabar soomaali ah oo la kala yidhaahdo hudo ibraahim iyo cumar boodi ayaa ku tartamaya sidoo kale waxaa jira kursi gobolka minnesota aqalkiisa congaresska ah kursigaasi oo ay ku tartamayaan wiil ka socda xisbiga dimuqraadiga soomaaliya oo la yidhaahdo cabdi daysane iyo gabar ka socota xisbiga jamhuuriga oo iyadu haatan kursiga ku fadhisa oo la yidhaahdo berny barryman waxayna u eg tahay in kursigaasi uu yahay kursiga ay soomaalidu isha sida weyn ugu hayaan kasokow doorashooyinka gudaha ma kuwa congaresska waxaa jira in madaxweyne ku-xigeenka musharaxa u tartamaya xisbiga dimuquraadiga uu sidoo kalena gobolka kasoo jeedo sidee dadka reer minnesota doorashada ay isha ugu hayaan
waan ku faraxsanahay inaad arrintaasi xustay falastiin oo su-aashaasi aada weydiisay soomaalida gobolka minnesota waxay u arkaan in ay fursad ka dhowdahay waddanka maraykanka in maamulkiisa ay majaraha u qabtaan dad iyaga ay isku dhow yihiin soomaalida hadday yihiin waxaad arkaysaa markii la magacaabayba tim walls in uu noqdo madaxweyne ku-xigeenka kamala harris u noqonaya haddii ay guulaysato in qof walboo soomaaliya oo sawir ka haystay tim wallis ay baraha bulshada soo dhigay marka taasi waxay caddaynaysaa in dadka soomaalida ee gobolka minnesota degan ay aada u danaynayaan inuu tim wallis iyo kamala harris ay doorashadana kusoo baxaan hadda meesha aan ku suganahay oo soomaali fara badan ay joogto oo aan la sheekaysanayay qaarkood waxay ii sheegeen in xataa marka laga yimaado gobolkan minnesota ay soomaalida soomaaliya oo kale iyo waddanka soomaaliya u wanaagsan tahay in tim wallis iyo kamala harris ay soo baxaan iyagoo taa ku sababeynaya aqoonta tim wallis uu soomaalida u leeyahay iyo soomaalidu isaga laftiisa galaangalkay u leeyihiin taasi way aaminsan inay keeni karto xataa isu soo dhowaansho maraykanka iyo soomaalida ah oo xiriirka hadda ay soomaaliya iyo maraykanka la leedahay mid ka fiican laga kasbi karo haddii uu guulaysto tigidka harris iyo walls
ma la bilaaba hadda tirintii codadka minnesota
waxay soo xirmeen goobaha codbixintu sideedii afiidnimo markay ayd halkan gobolka minnesota haddana saacaddu waa tobankii laba saac ayay tirintu socotaa weli wax lagu dhawaaqay ma jirto meel kasta tirinta codka ayaa socota laakiin kuraas waxaa jirta falastiin ee la ogyahay oo soomaalidu ay kusoo baxayaan haddaan horta kuu sheego guud ahaan gobolka toban kursi ayay soomaalidu haatan ku tartamayaan laakiin afar kursi oo ka mid a waa kuraas ay soomaalidu hore uga fadhisay oo kan congaresska ilhaan cumar iyo saddex ka tirsaneyd aqalka congaresska oo gobolka minnesota inkastoo kursi ka mid a kuraastaasi hodan xasan ay banaysay laakiin gabar soomaaliya oo la yidhaahdo ancaam maxamuud ayaa kursigaasi kusoo baxaysa marka waxay u eg tahay afartaasi kursi inay yihiin kuraas xiran oo soomaalidu ay dib u ceshan doonaan oo sidoodii ahaan doona laakiin haddaan usoo noqdo su-aashii ahayd tirinta tirintu way socotaa welina gobolka minnesota laguma dhawaaqin